webiga shabeelle ee mara magaalada jowhar ayaa in muddo ah waxa uu ahaa mid maran balse hadda waxa uu keenay biyo ay u baahnaayeen beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool biyaha uu wado webiga shabeelle qaar ka mid ah shacabka magaalada jowhar caasimada hirshabeelle ayaa soo dhaweeyey imaanshaha webiga shabeelle ee mara jowhar iyagoo sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaanshiyaha biyaha webiga shabeelle wallaahi aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sababtoo maxaa yeele in badan aan sugayni qorxeed badan aan soo marnay qorxeedkana xilliga uu leeyahay hadda waxaa la jooga xilligii gu'ah beeraleyga waxay u diyaargareen inay tacabkii ay sii bilaabaan beerihii waa la falay ninkii cagaf u heli karo ninkii iska carigdisi karo adiga ninka si wax ugu qabsi karo waxa ugu samaystay marka hadda waxaan sugayni waraabkii sooma webigiina hadda waa noo biyo keenay oo waa soo bilaabday cerkiina kadaalika sidoo kale asagana waa noo bilaabday marka waa sugaynaa aad iyo aadaan ugu faraxsannaha haddii nahay heer jowr anaga waxaan ku caanbaxnay inaan markaas aan tacabka aan hor umar nyaanyada iyo bocorka iyo diirta iyo geleyda iyo sisinta marka intiiba nin afka wixii caleefkiisa ilaahay ka dhigo ayuu u diyaargarooy inuu tacbado marka waa sugayni oo ku faraxsannahay roobka hadda noo bilaabday duugoo noo biikeeni heer jowr haddaan nahay aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sax waaye anaga haddii beeraaleyda oo heer jowr haddaan nahay qofka cadadkiisaad ilaahay ka dhigo ilaahay usoo qororto ma gafaaya soo maaha waa aragnay dhowr fasalan hadda dib oon usoo hor usoo marnay beerihii ninkii galey tacbada iyo ninkii bariis tacbada kulli waxay noqdeen isku mid bariiskaaba go'ebo ebel waxay ajirtay inay galeyda ay go'do hadda waxaa isku darsoomay ay maxay dhahaan asbariiskii xataa as go'o dheerkaas hadda la maroowa marka qofka beeraleyga ah injiga iyo qoyaanka wuxuu ku qanacsan yahay in is qoyaan as jiro roobka haddis arko waa farxaa xoolaa wuu leeyahay ama beero wuu leeyahay kulli dadka waa isku dhex jiraa mugsantahay marka qoyaanka anaga waxay noo tahay bafarax maadaama xilli barwaaqa lagu jiro ilaahay nicmadiisa oo noo timid inaan macnaa guwaabno beerihii tacbano nicmadii aan u buraarugno waay tacbada wallaahi aad iyo aad beeraha macnaa farxadooda iyo xoolaaleyda ma la soo koobi karo waayo nicma rabbi xilli barwaaqaa lagu jiraa xoolaha way nimcaysanayaan maxaa la dhahay dadkii beeraha lahaayene waaba xilligii kafaa'iidaysigaaba la joogaaba oo nin walba ninkii qudaar tacbanaayo ninkii ansalaata dhiganaaya ninkii wax dhiganaaya ninkii sisin dhiganaaya ninkii geley dhiganaaya ninkii qara tacbanaayo nin walba wixii macnaa markaas fikraddiisa timaado kafaa'idaysi ah waa fikrad aan la soo koobi karin haddii aan nahay dadka gobolka ku dhashtay ama degaan imaanshiyahan biyaha webiga shabeelle ayaa imaanaya xili ay robab ka da-een deegaanada maamulka hirshabeelle iyadoo lagu guda jiro tacbashada beeraha loogana faa-iideysto xiliyadan yimaado webiga shabeelle oo ka qayb qaata wax soo saarka dalagyada